wasiiro agaasimayaal xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kaga qayb galay bandhigga buugga lagu magacdareeya dowlad dhiska oo ay qoreen qaar ka mid ah qorayaasha soomaaliyeed kuwaas oo lagu turjumay afka ingiriiska iyo soomaaliga oo lagu qoray ugu horeyn qorayaasha buuggan ayaa ka hadlay ahmiyadda buuggan iyo sidoo kale waxaa nuxurkiisu uu yahay
dhibaatooyinka kale jira waxaa ka mid a dhibaatooyinka xagga amniga dowlad xumadii nagu dhacday sida loo kala dhintay ee shacabkii soomaaliyeed u dawaqay iyo sida xalku yahay ayay ka hadlayaan anigu markaa markaan turjumayey cillado fara badan iyo caqabado badan baa iga soo maray horta waa mare waxaad turjumaysaa afkaar adigoo aadan ku qanacsanayn oo dee dad kala duwan baa buuggi soo qoray marka mas-uuliyadda aniga iga saareed waxay ahayd inaan sidii ammaanadu ahayd aan anigu u turjumo
wax kasta oo markii hore aqoon uun bas baan ku talagalayna yaa wax yaqaan oo wax qori kara laakiin markaan aan fiiriyey buugga waxyaala cajiiba ilaahay iga tusay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax shacabdulqaadir iyo wasiirka caafimaadka dr cali xaaji ayaa sheegay inay muhiim tahay in la kobciyo oo fahamka bulshada iyo dowlad wanaagga qarnidan hadda la joogo oo qarnigii labaatanaad iyo kow iyo labaatanaad ma soo marin adduunka meel laga nool yahay si dowlad la-aan ah ma soo marin xataa haddii jarmal laga adkaaday oo la kala qaybiyey ama jabaan lagu dhuftay qumburduryo lagu dhuftay ayaa jirto marka daraasadaha in fatradaas lagu daro iyo sida ay fursad u ahayd iyo siday caqabad u ahayd runtii waxaan dareemayaa in aada iyo aad loogu baahan yahay in bulshadii maaragtay wax la akhriyo wax loo qoro loo soo bandhigo wax weyn waaye waxa ugu weyn oan u baahannahay ummaddeenna u baahan tahayna waaye dhaqanka noocaan inaan baranno sidoo kale in dadka qof walba uusan luuq la gelin keligii inuu luuq isku soo xirin oo uusan wax qorin laakiin dhibka iyo maaragtay la qaybsado oo maaragtay mawaadiicda saan oo kale muhiimka u ah bulshada laisku dardarsado oo qof walba meel uu ka qoro bandhigga buuggan loogu magacdaray dowladdhiska ayaa ku saadaya iyadoo ay soomaaliya ku jirto soo kabasho dhinaca dowladdhiska ah tan iyo markii dowladdii dhexe ay burburtay